barashada cilmiga korontada iyo isgaadhsiinta ee afka qalad loo yaqaano electric and communication engineering ma aha kuwa sahlan barashadooda haddaba iyadoo sidaasi ay tahay ayaa waxaa cilmigani bartay kana qalinjebisay gabadha lagu magacaabo nimo cabdirashiid maxamed jaamacadda jigjiga oo ay ka baratay culuunta electric and communication engineering iyadoo nimca ay tahay gabadhii koowaad ee baratay culuuntan islamarkaana ka baxday jaamacadda jigjiga waxayna wakhti xaadirkan ka shaqaysaa jaamacadda jigjiga daba idaacadda v o a ayaa nimca ay ugu warantay magaalada jigjiga waxaayna ka warbixinaysaa sababta ku dhalisay barashada xirfadan waa su-aal aad u qurux badan cilmigan waxaan ku fikiray anigoo yar oo dugsi hoose dhigta aad baan u jeclaa runtii wax dadka ka duwanna inaan dhigto sidoo kalena wax cusub inaan soo kordhiyo ardaydu markaan yaryareen waxay odhan jireen waxaan jeclay inaan doktor noqdo sidaan noqdo aniga laakiin su-aasha marka la weydiiyo waan ka duwanaa macallimiinteedii la hadda way ogyihiin maalintii markaan fildigan galay aad bay igu hambaleeyeen heer xataa ay igu yidhaahdeen fildig yaraan wixii yaraantaadii maskaxdeeda ku jiray baad hirgelinaysaa waxaan odhan jiray waxaan jeclay inaan noqdo bilot markaan jaamacadda soo galay injineerka aad baan u jeclaa maadaama waxyaabaha xisaabaadkii waxaas aan ku fiicnaa oo tiiriga waa laygaga wanaagsanaa kadib fildigii markaan injineeradu sektarar kala duwan bay leeyihiin markaan sidaa u eegay cilmiga keliya hata bilotnimo ii dhoweyn kara ama wax bulshada intaan badan ayna baranin laga dhex heli karo waxay iila muuqday electrical injineerka haddaba maadaama barashada culuuntan ay tahay mid ku adag ragga sidee ayay shakhsiyan u aragtaa nimco cabdirashiid barashada culuuntan iyadoo ay tahay gabadha keliya ee markaasi wax la baranaysay wiilasha kana dhabaysay hadafkeedii ahaa in ay waxbarashadan ka mira dhaliso islamarkaana ka qalinjebiso cilmigan markii ugu horreysan bilaabayeyba wax gabadhoo dhigtay ma ark jaamacaddana xataa markaan histrigi dib usoo baadhay hal gabadho ka qalinjebisa maabaan arkinba marka waxaan isidhi fildigan waa fursad bannaan inaad dhigato ardayda kalena kaaga daydaan iyo jiilalka soo socda aad buu u qurux badan yahay sidoo kale waa wax model cusub lagu samayn karo weliba hadduu cilmiyada kale injineerka markaan saa u eegay waa la modify garan karaa kan laakiin maalin walba wax cusub baa soo baxa waxaa cusub inaad la jaan qaado se adiga hadda wariye ka ahaan maalintaad shaqada bilaabaysay waxaad wax ku duubaysay iyo maanta isku mid ma ah waad dareemi kartaa marka si dunida xawaaro ugu socoto qaybta electroniga sababtaasaan u doortay dhanka kale nimco cabdirashiid maxamed ayaa v o a u sheegtay cilmigan waxa uu kaga duwan yahay cilmiyada kale waxayna sidoo kale carabaabtay in ay jirtay dhaleecayn ama eedeymo ay kala kulanto qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo ku eedeyn jiray in cilmigan ayna baran karin gabadh balse arrintaas ay ku tilmaamtay midaan waxba ka jirin haa saan kuu sheegay wuxuu kaga duwan yahay ninka kula maalin walba wax cusub baa soo baxa marka technologiga la jaan qaadana ma waad ku farxsantahay maalin walba wixii cusbahaya soo baxay laakiin haddii hadda guri la dhisata maalin walba guri baa la dhisaa dhisaanka eera dushan baa ka duwan ma kolomadii dhulkii foundationkii wixii la sameeyey waa the same halkiin baa la sii maraya kama leexan kartid laakiin cilmigan waa totally wax different ah adigaaba tijaabin karaba mar digital baa markii markii hore wax wax lagu baahin jiray gacanta lagu sameeyo amba ha analog yes hadda laakiin digital baa loogu baahaya differentiga waad dareemi kartaa berina wuu sii sii bedelaya aad wax kastoo la sameynaya aniga xataa digitalkii analoga waan soo maray s r t v qaybta f m to analog bay ku shaqaysaa qaybta t v-guna digitalka ay ku shaqaysaa labadaba waan kasoo shaqeeyay practicalkaygii wuu ahaa challenge badan kulley challenge waad la kulmaysaa haddaad rag ku dhex jirta iyo haddaad dad kale kula baranaya ama waxbarashada caqabadeeda gooniday wadataa haddana dadaal baa laga rabaa iyadoo saas tahay bulshadu meelo badan bay wax ka fiirinayaan waan xasuutaa markii ugu horreeyaan bilaabayay arday qaar ka mid a ilaa hadda aan garanayo musalsal sheekahaba ii bilaabi jireen oo ah nimca ma geedahaad fuuli nimca ma sidan baad samayn maxaad waxaan la dhiganaysaa su-aala caynkaas ay weydiin jireen marmarka qaarkood su-aalahaas dhismoral bay igu ridi jir xurin jiray desaynkan iyo waxaan iyagu baranayaan iyo sawiraanta markay sawiraan somehow waan yar jeclaan jiray madabkooda ku biirtid waxaase sheekada uun weeyaan laakiin marka wuxuu kaa go-an yahay shuurle adaa dhammaystiri kara way iga go-anayd inaan dhammaystiro aan waxaana dhigto ardayda iga dambaysana aan hormuud u noqo oo model oo igu daydaan waan jeclaa marka challenge badan uu leeyahay oo su-aalo badan baa lagu weydiin oo xataa unic baad noqoni adoo wadada iska socda lagu odhan gabadhii electricalka ahayd saa xagga dambeed eegi waad madaxay waa tahay macalimiin badan baa jirta waa lagu cunsuriyeyn rag baad ku dhex jirtaa baahiyo gaar oo gabdhuhu leeyihiin baa jirta raggu ma fahamsanaa gabadhaad u sheegato macalinkii wixii kaaga fasax qaadaad u baahan tahay ma haysatid wax kasta waa inaad iyaga la sheergaraysaa dhanka bulshada dad badan taageeriyo dhiirgelin waad oo way ku dhiirigelinayaan waxay odhanayaan maasha allah waa gabadh noo soo baxday wax badan baa lagu odhan dadka qaarkiina way kula yaabayaan waa gabadha maxay ku fali qaar waxtaa ku odhan iskadaa beri disti un baad kadhan doontaa waxaan shan sano o dhan ku bixinaysa maxaad ka dhigan haa dhalacanti way jirta dadku waxay ku odhan mageedaad fulfuli kaali leerhka noo hagaaji balse kaa odhan kolley markii ugu horreysay caqabad bay igu ahayd oo xoogaa xishood badan baa imanaya oo islaalin badan baa imanaysa laakiin marka dambe walaalaha bay noqonayaan wad dexgelaysaa wax dhiba kuma qabin wiilasha maasha allah way soo dhaweyn jireen runtii oo dhismoraal badan iyaga kala maanan kulmin
geesta kale waxa aan la xidhiiray mid ka mid ah ardaydii ay isku kalaaska ahaayeen nimco waxa uuna sheegayaa in nimco ay ahayd gabarh dadaal badan oo la tartanta wiilasha caqabadaha ka mid ah runtii horta cilmiga electric halka marka la eego waxa weeyaan soomaalida way ku yartaa marka dhinaca ka eego sidaas oo isahayna waa og tahay marxaladaha marka soomaali ahaanaga nahay dhamac waxay gabadha keliyaas ee galaaskeeda ku jirtaa runtii dadaalkeeda marka la eego runtii rag badan uu ka dadaal badnayd gabadh aad u dadaal badan oo karti leh oo kasbaysan dayaxayno aada aad wiilasha electric ku jirtay laba gabadh waxay ahayd aan dhinaba u baahnayn waxay ahayd gabadh isku kalsoon gabadh waxay ahayd xaardi warkiray ahayd marka runtii nimco dadaal laba darbi way jebisay darbi waxa weeyaan kii gabadhnimada gabdho wax markaa dhihi jiray kalabaadna waxa weeyaan inay ka qaanjebisay maanta cilmigii electricka dheerka isku soo wada duubo nimco cabdirashiid oo ka qalin jebisay jaamacadda jigjiga sanadkii labada kun iyo labaatanka ayaa baratay culunta korontada iyo isgaarsiinta balse intii ay ka qalin jebisay culuntan waxaa ku dhiiraday laba iyo toban gabdhood oo xilli xaadirkan barta culunta electric and communication engineering jaamacadda jigjiga taasoo nimca sheegtay inay iyadu horseed u ahayd islamarkaana ay siisay talabixinno ku aadan barashada culuntan maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga